kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu cashuur saaray badeecadaha ka imanaya dalka shiinaha iyo qaar ka mida dalalka yurub waxaa culays ku yimid dadka ku shaqeeya baabuurta xamuulka daabusha ee trakska loo yaqaano dadkaasi waxaa ka mid a cabdiwahaab maxamed garabey oo isagu muddo meheradan ku shaqaysanayey waxa uu iga waramay marka ugu horreysa badeecadaha nooca uu daabuli jiray
waxaan qaadi jirnay sandherow badeecadaha ka soo degay alaboorada oo kaargowga ah alaabaha electroniga gaar ahaan kuwa ka yimaado dalka china waan gartay marka yurub wax ka yimid ma qaadi jirteen
qaybo kale oo kamid a kambaniyada kale oo qaadi jira way jiraan annaga waxaan u badnayn alaabaha ka yimaado chino oo electroniga ah kambaniyada qolo walba meelay wax ka qaadaa kambaniya qaar oo alaabaha ka yimaada yurubta qaar ka yimaada alaabaha ka yimaada mexico iyo canada qaada way jiraan laakiin annaga soomaalida waxaan u badnayn alaabaha ka yimaada china waan gartay marka maxaa dhacay kadib markii madaxweyne trump uu tacriifado amaba tarifsu kusoo rogay wax soo saarkii dalka shiinaha wixii dalka dibaddiisa loo dhoofi jiray oo aan eelaboorada gei jirnay way yaraadeen siddeetan boqolkiiba hoosay u dhaceen alaabihii eelaboorada aan kasoo qaadi jirno dibadaha ka imaan jiray gaar ahaan jinaha ayagana sidoo kale way yaraadeen marka sidaan la soconnaba markii tacriifadahan lasoo rogay xataa jina ma ahana canada iyo mexico baabuurtii aadi jirta xataa hoos u dhaca ku yimid marka dhibaatada ugu weyn waxay ka dhacday xaggaa iyo eelaboorada waan gartay dabcan madaxweynaha yoolkiisu wuxuu ahaa in haddii cashuurta lagu badiyo wax soo saarka wadamadaas dibadda in shirkadihii gudaha waddanka joogay ay fursad heli doonaan wax soo saarkooduna uu badan doono intaad og tahay shirkadaha maraykanka wax soo saarkoodii ma gaadhay heer aad idinku shaqaysan kartaan sandero aad baa umahadsan tahay horta wax soo saarka gudaha wax soo saarka gudaha aada u fiican yahay laakiin dhibaatada jirtaa waxay tahay taraagyada gudaha maraykanka ka shaqeyso waa malaayiin qaar waxay u bixi jireen dhanka iyo canada qaar waxay aadi jireen mexico qaar eelaboorada wax kasoo qaadi jireen qolana wax soo saarka gudahay qaadi jireen haddii alaabihii dibadda loo dhoofi jiray kuwii ka imaan jiray ay yaraadeen waxaa lagu qasbanaaday dhammaan in laga wada shaqeeyo wax soo saarkii gudaha wax soo saarka gudaha iyo taraagyadana laba jibaar waxaa badan taraagyada marka dhibaatada halkaasi ka timi waan gartay ma jiraan badeecado gaar ah oo hadda marka laga hadlayo wax soo saarka gudaha aad u u badan oo laga yaabo in xilliyada soo socda bilaha soo socda ay markay soo bataan in ay fududayso fursadda dadka taraagyada wadaa inay shaqo helaan
waa waa la filayaa wax soo saarka weliba dhanka beeraha dhankan iyo california iyo arizona iyo wadamadaas xad kale le mexico xiliyadan iyo wixii ka dambeeya wax soo saarkaada wax soo saarkooda aada u sara kaca waan rajaynaynaa laakiin si walba oo wax soo saarka gudaha u kaco haddii aan dalka dibaddiisa wax loo dhoofinin oo aan elaboorada alaab geynin oo aanan kasoo qaadin culayska weliba wuu sii jiri doonaa gaar ahaan annaga soomaalida culays ka duwan culayska kabaniyada qaar ay nala ay guud ahaan culayska jira mid annaga noo gaar ahaa jiro haddii aan nahay soomaalidu maadaama aan nahay dad islaama oo alaabaha qaar aanan qaadin sida qamriga iyo doofaarku saameynay nagu yeelatay maxaa dhacay markaas say saameyn idinku yeelatay kabaniyada alaabaha loo qaado xilligan suuqa aada u xun yahay ayagana way la socdaan kabaniga iyo xiriirkii aad lahaa jirteen oo alaabta uqaadi jirteen markuu kusoo waco oo aada weydiiso nooca rarka aad qaadanayso markuu ku yidhahdo qamro ama doofaar haddii aada diiddo asi ma fahamsano dhibaatadu diinin diin ahaan annaga naga soo gaarayso wuxuu arkayaa suuqan sidaan uxun qofka diiday rar inuuna suuqa iyo xaaladda la socon oo qof kibran yahay ku arkaa marka wuxuuna siinayaa rarkaasi qofkii markaasi doofaarka u qaaday ayuu beri rarka kale fiican uu siinaa adiga wuxuubu ku arkayaa nin xilligan suuqa xun wax kala door dooranayo baahi aan qabinba waan gartay cabdiwaab adigu gaariga aad waddo maadaa iskale anu laba baawnaan le mid waa dhig hal midaan wadaa hadda maxaad filaysaa mustaqbalka dhow
horta waxaan filaynaa wanaag iyo kheyr aan filaynaa raxmadda ilahi lagama quusto laakiin dhibaatada jirtaa waxay tahay sandherow gawaaridii shidaalkii markii suuqa hoos u dhac ku yimid wax isbeddela ma samaynin qiimihiis aada u sarreeyaa maintenanska iyo birta iyo darawalka iyo waxna marka la isu geeyo waa culeysintiisa la eg insha allah waxaan rajaynaynaa suuqa inuu isbeddel sameeyo oo shaqadeenna sidii horey kusoo laabato kaasi wuxuu ahaa cabdiwahaab maxamed garabey oo ka mid ah soomaalida wadda baabuurta xamuulka qaada ee trakska loo yaqaano oo ka hadlaya dhaawaca ku yimid hawshooda kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu tacriifada kusoo rogay badcadaha ka yimaada dalka shiinaha iyo qaar ka mid ah dalalka reer yurub khadka telefoonka ayuu iigu warrameeyey